saraakiisha ku sugan gobolka galgaduud gaar ahaana degmada guraceel ayaa madaxda dowladda federaalka la wadaagay dhimashada iyo dhaawaca faraha badan ee shalay askartooda ku gaartay deegaanka buruujyad ee duleedka magaalada guraceel ee gobolka galgaduud xafiisyada wasiirada iyo hoteelada xildhibaanadu ay degan yihiin iyo xarumaha kale ee dowladda ayaa waxaa laga hadalhayaa ciidamada lagu leeyay deegaanka baruujeed waxaana siyaasiyiintu ay la socdaan warbaahinta islaamiga ah oo iyadu xaqiiqada soo bandhigtay balse warbaahinta dowladda federaalka ah ayaa waxay isku dayeysaa in qoraxda ay sacabada ku dedo maxaa yeelay waxay doonaysaa in ay ummadda runta ka qariso waxay sheegaysaa in ciidamadoodu ay isdifaaceen keliyana dhaawacyo ay jiraan marka sida ay odhanayso mu-asasada alkataib oo ah garabka warbaahinada xarakada shabaabul mujaahidiin waxay xalay faafisay sawirada midad tiro badan oo ah askar shalay dowladda federaalka looga dilay deegaanka baruujed waxaa sidoo kale ay soo bandhigtay lix gaari oo xarakada shabaabul mujaahidiin ay kula wareegtay dagaalka baruujed ka dhacay bayaan shalay ka soo baxay xarakada shabaabul mujaahidiin waxay ku sheegtay in lixdan iyo kow askari ay ku dishay dagaalka laakiinse dadka gobolka qaarkood oo xogogaal ah waxay inoo sheegeen in khasaaraha dhimashadu intaa uu ka badan yahay magaalooyinka iyo baadiyaha gobolka galguduud ayaa si weyn looga hadalhayaa khasaaraha dowladda federaalka shalay dagaalka lagu gaarsiiyey maadaama dadka la dilay ay ku jireen in badan oo ay garanayaan marka laga soo tago tirada dhimashada waxaa jira dhaawacyo qaarkood ay halis yihiin oo ay saraakiilu ku jiraan saraakiisha dhaawac ah waxaa ka mid ah taliyaha biliiska degmada guriceel ee maamulka galmudug cismaan cali hudey iyo shaafici jaamac cabdi oo ah guddoomiye xigeenka maamulka degmada guraceel iyo axmed dirir oo ka mid ah saraakiisha maleeshiyaadka macawisleyda loogu yeero ee guraceel madaxweynaha dowladda federaalka oo ku fashilmay duulaanadii uu ku qaaday walaayaadka islaamigaha ayaan ka tacsiyeyn ciidamada shalay lagu laayay deegaanka baruujed dowladda federaalka waayadii hore markii ciidamo sidan oo kale laga laayo waxaanay sheegi jireen in ay ka tacsiyeynayaan askarta dhimatay laakiinse sanadahan iyo bilahan waxaa badatay in laga gaabsado dagaalada khasaaraha badan sababa sababto ah waxaa la doonayaa in dadka la mareen habaabyo oo loo sheego in ciidamada dowladda federaalka ah wax khasaaraha aysan soo gaarin mararka qaar ayaa dhacdooyin qarintooda loo taag waayey waxaa laga hadlaa goor dambe oo aan ku habboonayn sidii weerarka coosweyne ka dhacay oo xasan sheekh shan beri kadib uu ka hadlay deegaanka baruujiyada ee shala subax dagaalku uu ka dhacay ayaa ah halkii ugu dambeysay ee ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka ah ee horey ugu soo duulay deegaano badan oo ka tirsan bariga walaayadda galguduud horey ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxay cagta u mariyeen saldhigya ciidamada dowladda federaalka ay ku kala lahaayeen ceel la helay misegawaay galcad budbud iyo coosweyne iyagoo sidoo kale qarax ku laayay ciidamo badan oo ka tirsanaa kuwa dowladda federaalka oo duulaan ku tegay magaalada ceelbuur arrimahaasina waxay sababeen in dhammaan deegaanadaasi ay ka baxaan ciidamada dowladda federaalka ah iminkana ay maamulayso xarakada shabaabul mujaahidiin